ahlan wasahlan wa marxaban bikum kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dalkiinba goobalibaad naga dhegeysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijka iyaga hoggaan kasta xiliyadan oo kale aad kaga barateen idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari jimco mubaarak ramadaan mubaarak ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal oad ku mahadsantihiin dhegeysigiina ee haddii aan soo qabto wargeysyada oo qeybta ugu hore ah xubinta wargeysyada oo aan kusoo qaadanno wargeyska daily nation iyo sidoo kale wargeyska the standard waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina dhegeystayaal meel kastaad joogtaan waxaan idin leeyahay subax wacan oo wanaagsan wargeysyada saaka waxaa markaasi ka muuqda dibadbaxyadii shalay dalka ka dhacay iyada oo wargeyska uu cinwaan oga dhigay markaasi waalida dibadbaxyada waxaana markaasi laamaha ammaanka sida wargeyska uu sheegay in lix weriyaal ah ay soo gaareen dhaawacyo aada u daran shalay ay ka soo gaareen dibadbaxyada iyadoo lagu eedeynayo laamaha ammaanka sidoo kale wargeyska the standard isna waxa uu markaasi cinwaan oga dhigay ee dibadbaxyada ee waalida ah oo isna ciwaan oga dhigay uu leeyahay iyada oo weli ay socdaan cadaadiska ku aadan in ay wax kasta ay qaadato miiska wadahadalka isugu imaadaan sida uu markaasi sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa oo ku sugan markaasi ismaamulka mombasa aan ku bilaawo wargeyska the standard aan ku bilaawo wargeyska waxaa markaasi laleeyahay ee dibadbaxyadii shalay hal qof ayaa markaasi la dilay kuwo kalena dhaawacyo ayaa markaasi soo gaaray ay ka mid yihiin wariyaal kuwaasi oo ay dhexmareen markaasi iskahorimaad uu dhexmaray booliiska iyo sidoo kale dadkii mudaaharaadyada dhigay sidoo kale xafiiska xisbiga u d a ismaamulka siyaaya ayaa isna markaasi saameyn ay soo gaartay waxaa kaloo la curyaamiyey ganacsigii taasi oo iyadana ay ka dhalatay xatooyo iyo sidoo kale qeybo ka mid ah ismaamulada nairobi kisumu sidoo kale waxa uu sheegay dibadbaxyadan ayaa waxa ay ku soo aaday xili shalay uu madaxweynaha dalka william ruuto dalka dib ugu soo noqday kadib safaro uu ku maqnaa wadamada yurub gaar ahaana jarmalka iyo sidoo kale wadanka biljamka wargeyska boggiisa koowaad waxa uu markaasi kusoo qaatay waxyaabo badan waxaana uu leeyahay waxaa markaasi laleeyahay ee boolisku waa inay markaasi soo xidhaan dadkii ka dambeeyey waa dadkii ka dambeeyey weerarkii loo geystay wariyaashii markaasi ee iyagu qeybta ka ahaa amaba muuqaalada ka duuwaayey dibadbaxyadii shalay ka dhacayay qeybo ka mid ah dalka gaar ahaana xaafadda kibra ayaa markaasi boggiisa ugu hore waa boggiisa labaadu kusoo qaatay sidoo kale bogga labaad waxaa markaasi lagu soo qaatay nin markaasi kaniisad basta ka ah oo isagu markaasi loo haysto ama loo soo maxkamadeeyey maxkamad loo soo taagay kadib cunno uu hoteelka cunay lacagtii uusa bixin waay awgeed sidoo kale boggiisa saddexaad ee wargeyska the standard waxaa markaasi ka muuqda shil gaari waa jaamacadda pumwani bas ay leedahay oo markaasi ay ku dhinteen lix iyo toban qof kadib markii uu markaasi ku galay magaalada naivasha shil uu ku galay oo uu ku dhacay markaasi matatu ama gaariyaha dadweynaha ee matatuuda loo yaqaano lix iyo toban qof ayaana ku dhimatay wadadaasi amaba waa wadadii shilka gaariga uu ku dhacay ee ku galay markaasi kayole ee wadada nakuru iyo naivasha isku xirta baskaasi ama gaariga shilka gale waxaa markaasi iska leh waa college collejkaasina waxaa markaasi uu yahay pumwani university college ayaa markaasi iska leh gaarigaasi shilka galay sida markaasi wargeyska boggiisa saddexaad uu ku soo qaatay waxaayna qeyb ka tahay shilalka markaasi ee soo badanaya sidoo kale waxaa jirtay kulan uu garwadeen ka ahaa senatarka markaasi laga soo doortay delware senator chris kuns kaasi oo dalka booqasho ku yimid hase haatee uu la kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa iyo sidoo kale waxa uu la kulmay hogaamiyaha asbihaysiga azmio la umoja one kenya raila odinga kaasi oo uu markaasi kaga warbixiyey waxyaabihii uu ka siidayey madaxweynaha maraykanka joe biden oo ku aadan in la joojiyo dibadbaxyadan sidoo kalena markaasi la wada hadlo wixii jirana markaasi miiska wadahadalka lagu dhameeyo waxa uu senatarkan ka socday wadanka maraykanka uu la kulmay dadka ugu sarreeya ama hogaamiyaasha ugu sarreeya dalka gaar ahaana waxa uu markaasi uu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dastuurka iyo kala dambeynta dalka sidoo kale waxaa markaas iyadana jirtaa culimmada diinta iyo sidoo kale baadiriyaasha kiniisadaha ayaa iyagana ugu yeeraya hogaamiyaha azmiyo inuu markaasi soo gebagabeeyo diidbaxyada ka dhanka ah dowladda sidoo kalena la galo ama uu wadahadal la galo madaxweynaha dalka ama hogaamiyaha ugu sarreeya dalka madaxweyne william ruuto wargeyska boggiisa afaraad ayuu markaasi isna uu ku soo qaatay faahfaahinada ku aadan boggiisa shanaad iyo lixaad waxa uu oga ka warbixinayaa markaasi kulankii senatarkaasi uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka balse bogga lixaad waxaa markaasi ku qoran madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadiga shagwa oo sheegay in beesha caalamka ay kala kulmayaan cadaadis ku aadan in la wada hadlo oo ay markaasi dowladdu wadahadal la yeelato rayla odinga ku-xigeenka madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamku iyo sidoo kale hogaamiyayaasha diimaha ay markaasi doonayaan in madaxweyne william ruuto uu wadahadal la furo dhigiisa nidhaahdii uu wadahadal la furo hogaamiyaha isbaayisiga azmio la umoja one kenya raila odinga waxa uu markaasi madaxweyne ku-xigeenka uu arrintan uu sheegay xilli uu ku sugnaa ismaamulka mombasa ee gobolka xeebta dalka waxa uuna sheegay in cadaadiskaasi uu sii kordhayo ee ku aadan markaasi in wadahadal ay la yeeshaan raila odinga balse si uu u joojiyo ama ay usoo dhammaadaan dibadbaxyada isbuuclaha ah ee maalin walba isniin iyo sidoo kale khamiis guud ahaan dalka uu ka dhaca taasoo saameyntiisa ugu badan uu markaasi soo gaaro caasimadda dalka ee nairobi waxa uuna gashagwa uu markaasi u sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uu keliya markaasi uu wadahadal la yeelan doono raila odinga oo ku aadan keliya sidii uu markaasi raila isaga bixi lahaa siyaasadda oo uu noqon lahaa hogaamiye dalkan waxweyn ka soo qabtay oo uu markaasi u noqon lahaa nin dowladdu ay maamuusto balse waxa uu gashagwa uu leeyahay haddii wadahadalkaasi uu yahay mid ku aadan mid raila uu dowladda qayb kaga noqonayo wax la aqbalaya ma ahan isagu laakiin waxa uu leeyahay keliya madaxweyne ruuto waxa uu markaasi la hadli doonaa raila haddii uu siyaasadda isaga baxayo oo uu siyaasadda guud ahaan ama gebi ahaanba uu isaga fadhiisanayo sidoo kale bogga toddobaad ee wargeyska the standard waxaa markaasi ku qoran dhibaatada ee soo gaartay wariyaal markaasi warbixinno ka waday ama ka diyaarinayay ama muuqaalo ka duwaayay dibadbaxyadii shalay ee ka dhacay dalka gaar ahaana magaalada ta nairobi waxaana markaasi la sheegay in wariyaasha qaarkood ay markaasi ay soo gaareen saameyn ku aadan oo haddana ay qaarkood la dabiibayo waxaana ka mid ah wariyaashaasi wariye ka howlgala wargeyswariye u shaqeeya warbaahinta markaasi daily nation amaba n t v sidoo kale wargeyska daily nation haddii isna aan soo qabto waxa uu markaas isna boggiisa ugu hore uu ka muuqdaa sawirka gaari warbaahin oo warbaahineed oo markaasi saameyn ay soo gaartay waxa uuna leeyahay ama uu wargeysku uu sheegay in markaasi waxaa kaloo boggiisa ka muuqdaa bogga boggiisa koowaad waxaa markaasi ka muuqda ismaamulada kilifi kuwale iyo sidoo kale kajado oo heli doono qaybsiga macdanta oo iyagu ka heli doono wasaaradda maaliyadda ee dalka laba dhibic sagaal bilyan oo shilinka dalka ah oo ay wasaaraddaasi haysay tan iyo labada kun lix iyo tobankii taasi oo ay qayb ahaan qaadan doonaan boqolkiiba labaatan dowlad ismaamul goboleedyadaasi ama dowlad deegaanadaasi boggiisa labaad wargeyska waxa uu ku soo qaatay colaadaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka galay maalinkii saddexaad ama mudaaharaadkii saddexaad uu markaasi ku dhawaaqay hogaamiyaha isbaysiga zmiola umoja one kenya oo iyadu saameyn xoog leh ay sii yeelanayso guud ahaan dalkana laga hadalhayo dibadbaxyadan sidoo kale mr odinga waxa uu markaasi u sheegay in dowladdu ay u hogaansanto ay waxyaabaha ama dalabyada ay mucaaradku dalbanayaan oo uu ka mid yahay in hoos loo dhiga maciishada qaaliga raila odinga waxa uu markaasi uu sheegay markaasi uu sheegay in ay diwadbaxyada uu maalinkii saddexaad galay guud ahaan dalka waxa uuna sheegay in ay sii socon doonaan ilaa inta markaasi dowladdu ay kaga hoggaansamayso dalabaadka ay soo saareen waxa uuna markaasi uu sheegay ama uu la kulmay senatarka waa senatarka waddanka maraykanka chris won oo markaasi u sheegay inay qasab tahay in markaasi dibadbaxyadan la joojiyo wadahadalna lagu dhameeyo bogga saddexaad waxaa markaasi ka muuqda madaxweyne ku-xigeenka dalka oo dib ugu soo laabtay waddanka shalayna markaasi ka qeyb galay meertada ganacsiga ee wadanka maraykanka oo ee afrika oo lagu qabtay magaalada nairobi waxa uuna sheegay in markaasi uu u hoggaansami doono shuruucda dalka sidoo kalena uu ilaalin doona uuna sidoo kale ilaalin doona dimuqraadiyiinta dalka waxa uuna sheegay madaxweyne william ruuto in markaasi markaasi uu u hoggaansami doono shuruucda dalka uuna ilaalin doono kala sareynta sharciga waxa uuna iyada oo hogaamiyaha mucaaradka uu weli markaasi sii wada dibadbaxyada ka dhanka dowladda uu hogaamiyey madaxweyne william ruuto madaxweyne william ruuto ayaa sheegay inuu markaasi u ballanqaaday madaxweynaha waddanka maraykanka joe biden iyo sidoo kale hogaamiyaasha kale ee wadamada caalamka in dowladiisu ay markaasi ilaalin doonto madax bannaanida hay-adaha dowladda sidoo kalena markaasi uu ilaalin doona dimuqraadiyadda ee dalka sida uu markaasi hadalka u dhigay waxaa kaloo wargeyska uu kusoo qaatay ee ergeyga uu soo diray madaxweyne biden oo la kulmay royla iyo sidoo kale gashagwa xilli uu madaxweynaha dalka ka maqnaa waxa uu u sheegay ama waxyaabaha uu kala hadlay ay ka mid tahay in ay qasab tahay in ay miiska wadahadalka isugu imaadaan sidoo kale boggiisa lixaad wargeyska waa daily nation waxaa kusoo qaatay saameynta ugu badan ama khasaaraha ugu badan ee dibadbaxyada in uu soo gaaray dalxiiska ama qeybta dalxiiska ee dalka inuu soo gaaray maadaama hoteelo badan oo gobolka xeebta gaar ahaana mombaaso ku yeela iyo magaalada caasimada ee nairobi in markaasi ay wax dhaqaale a laayihiin sababo la xiriira dibadbaxyada dalka ka socda maadaama dibadbaxyadaasi ay dadkii dalxiisayaasha ah ee imaan jira dalka ay ka baaqsanayeen rabshado inuu markaasi isu bedelo xaaladahan iyadoo dowladdu ay sheegtay in markaasi la ilaalin doono badqabka muwaadiniinta iyo ganacsigooda ilaa inta ay markaasi socdaan dibadbaxyada intaas ayaan ku dhaafaynaa wargeysyada daily nation iyo sidoo kale the standard waxaan markana fursadda siinay dhegeystayaasha inay markaasina la wadaagaan halka ay ku sugan yihiin deegaanadooda sida looga waabariistay jawiga saaka sida uu yahay dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka gaadiidka eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeyste naga soo wici kartaa dhegeystaha ugu hore hallow star f m wacalaykum salaam walal waan kaa qaada nuur
alxamdulilahi walaalow nabad iyo ababariga alxamdulilah aad buu kaa wanaagsan yahay
haye hadalhaantu waa maxay
mii waan joognaa walaalow alxamdulilah saakan xooliha barkana ugu dareereen ilahay baa mahad leh haye
marka sanana waa la hela alxamdulilah ilahay baa mahad
subax la mid a saaxiib aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira subax wanaagsan walal hagaagma awooda dhegeystay inaan kaa qabto ilo wadaag ee mar kale uu kaar kugu jira ayaad fursadda heli doontaa fursadda sii dhegeystayaasha hallow star f m walaal soo dhowow wacalaykum salaam walaal alxamdulilah walaal codka sare u qaad magacaaga meeshaad naga soo wacday ifrax madoogaashe soo dhowow madoogaashe saaka hadalhaantii ugu weyn waa maxay sidee looga waabariistay jawiga isu socodka dhaqdhaqaaqa aad bay u mahadsan tahay dhegeystaha kale ee qadka xigaah saaxiib soo dhowow magacaaga walaal halkaad naga soo wacday hallow star f m soo dhowow walaal wacalaykum salaam
barwaaqo waa maxamed abdullahi barquuqe haye
aaran iyo barwaaqo iyo nimco iyo inta ilaahay lagu mahadiyo iyo alxamdulilah iyo bashbash iyo barwaaqyo caafimaad baa ugu barina wax dhib ma jiro nabad iyo jamco mubaarig iyo rumalaan mubaarig baan kuleeyahay ramadaan mubaarak ayaan anigana ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay qadka xiga hello star f m star f m hello waan ka xumahay dhegeystahaasi ma hayo hello star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal Ah, maxamed kaala socda madagaashe maxamed soo dhowow maxamed madow gaashe qadki ayuu ka baxay mar kale dib usoo beegsa ayaan leeyahay si barnaamijka aad qayb uga noqoto dhegeystaha qadka xiga hello star f m halo halo halo walaal raadiyaha iska damiye
raadiya iimu dhow assalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
waa isaaq mursal isyelo isaaq mursal isyeelo soo dhowo walaal
waa dhow yahay nabadaan ku barinay ilaahay nabad buuna barisiiyey haye
jawiga aad buu u degan yahay waa la roobaystoo biyaha meel kasta geela
waan gartay
markastoo nabadaa la soo kacayo wax dhib eh ma jiraan nabadaan sheegaynaa hadal haynta ugu weyn waxaa waay middan rayla iyo ruto isku haystaan meel ha firiisteen ha ku heshiiyeen sidii waddankan horumar ku gaari lahay taasunba hadal haynta ugu weyn meesha taalla aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale hello star f m sida lagu waabariistay meesha aad joogto magacaaga walaal walaal raadiya iska dem Assalaamu wacalaykum salaam
dhimbil islii Dhimbil, soo dhawow.
Suuqa Gaarisile. alxamdulilah waa la saacayaa dhib ma jiro haye
alxamdulilah ni waashkoo noo qabnaa dhib ma jiro intaan ka waramo alxamdulilah boqol kiiba boqol aad baa loo wanaagsan yahay magaalada eh, suuqa islii eh, alxamdulilah ilaahay dhib naguma soo gaarsiinin alxamdulilah wixii shalay dhacay waa nabad qabnaa alxamdulilah suuq shalay waa furnaa waana shaqaynaynay alxamdulilah boqol kiiba boqol waaya intaan ka waramo waa nicmo rabbi Eh, amniga waa sugan yahay Eh, idaacadda maqalkeeda ista aad baan maaragtay u maqal haynaa ani abkan kala socdaa En, alxamdulilah sikada kale waa la socaya boqolkiiba boqol muslimiinta ku walba waqooyi bari dhammaantood waa salaamaya En, waxaan leeyahay insha allahu tacaala lain shakartum la asiidanakum aa layidhi roobka ilaahay una siiyey aan ku shukrina dhammaanteen anagoo isku xiran aan haddana sidii aan roobdoonka u samaynayno mar kale aan samayno shukri aan samayno ilaahay aan barino nicmatu nicma waaye waxaa waaye soonkii oor soo galay ilaahay oona wadaagay oo roobkaas ugaantana siiyey marka aan ku shukrino idaacadda saa'idna dadka ku xiran dhammaantood waa salaameeyaa umar akhyaar u horeeyo qoor dheer ku xigto dhammaantood waa salaameeyaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doona inuu barnaamijka ka qayb qaato hello star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal maxamed oo soo noqda madagaashe haye
nabada lagu waabariista waxdhib ma jiraan jawi waa diyaar Mm.
maxan tahay mhm
marka adalaynta dee labadan nooreeb isku hartinaysa waaye mhm
dee aniga taladan bixin lahaa waxaa waaye dee in horta wax kasta lagu wada hadal lagu dhameeyo mhm
Eh, dee railana waaba isha dadweynaha oo dadweynaha inuu wax kasta waayo waaba macaarad oo shaqadiisa ka tahay mhm oo in lagu xushmeeyo mhm
dee ninka raila ee ruto inuu aamuso maaha dee nin hal shaqada tanna waan qaban karaa tanna waan igu dhigo tanna waan saan ha hadda laakiin eh, mimi mimi hadduu soo istaaga mhm waddanka wax guwaayna waa sidii aan arkayna annaga aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jira hello star f m asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal saaxiib maxamed tabana gaarisa dhikaburi maxamed tabane soo dhowo walaal walaal waan fiicannahay alxamdulilah haye waan soo nabad fiicannay rabadaan kariim baan leeyahay dhegeystayaasha dhammaan adna aad baan ku salamasahay waan kaa qaada saaxiib maxaa laga hadalhayaa dheka buurey aad buu u mahadsan yahay maxamed dhegeystaha kale ee qadka ku jira star f m hello
halo Soo- soo dhowo walaal
waa dhowe walaal maxaa ku bari alxamdulilah walaal magacaaga meeshaad naga soo cado maxamed balanbala waay haye sidee looga waabaristay ire balanbala aad baan u waabarisanay nabada lagu waabariistay alxamdulilah aad aan fiicannahaa haye
marka hadaleynta ugu badan waxaa banaanbaxyada kasumu iyo nairobi ka socdaan oo maaragtay labada nin ay isku hayaan mhm
dawladdu adigana aan aragnaa dhegana usoo janjeersatay igana maaragtay la hadasho mucaarad haye
iga waxaan leenahay maaragtay mucaaradkan waxaa yila ninka raila hadduu hadlo mhm
waa isha dadweynaha dadka o dhan ba hadda dudhow hadda kenya yoota ha soo baxdaan waa soo bixi haye
hadee aan taasna nadan nooguma jirto aha doorasho waa lasoo bogan waxgood baa la jooga waxaan leenahay madaxweynaha ninka hala hadlo maaragtay maxshumaa railan ma waddanka sana u turo marka waddanka nabad qabaan odhe ramadaan kariim baan ku leeyahay ramadaan mubaarak anigana ayaan ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay ka qaybgalkaaga dhegeystaha kale goordhow warkaayaad maqli doontaan hallo stafm hagaag waan ka xumahay dhegeystahaasi dhegeyste ma awoodo ila wadaag markaas inaan kaa qabto fursadda sii dhegeystayaasha hallo sta fm
السلام عليكم wacalaykum salaam walaal
nuur xuseen faliir xadar jirid haye
walaal naladaa lagu bari alxamdulilah rabbi caalamiin aha roob roob iyo nabadba waa la haystaa alxamdulilah allah noo siyaadiyo aamiin
hergeb hergeb iyo noocan xanuun hadda ah wuxuu ku jira khayr hadda diha u daran haye
waxaas ma ogi waa la iska fiican yahay arrintan waxaa u badan kenya maxay noqon doontaa waa gar mudaharaadkan on mar kasta habeen iyo dharaar iska fiican aha
waxaan weli aragna ma aha waxaan maqalana ma aha kenya weli kuma soo bixin ma maalin arrimahan oo kale mhm
midda hadda aan hadalhayda u badan ee lagu teel iyo dhaarba lagu fikiray lagu soo toosay waxay noqotay maxaa ka dhici doonaa kenya sidan may bedeli doontaa ilaa waxaa wanaagsan ninka madaxtooyada eh kenya oo dhan buu madax u yahay mhm
inuu waxaan ka tagin suulo oo wixii oo qaa'ilada wado uu la fariisto uu wada- wadahadalka wax buu keeni ma ogi wax ma dhimaayo mhm
marka inuu ninkan ninka ula hadlo haddii uu dawladda wax ka rabo wax uu ka siiyo dii kale mawfaqa uu doonahayo ee hadda uu ku qaylinhayo inuu bal wax ka dhimo hataa raaciyadda way licisan tahay oo badarkii waxa la gudaa lale mhm hataa shidaal waa la shubaan le mhm
haddii waxaas intuu yarahan dilayr inuu yaraayo marka u horreysa way fiicnaa mhm inuu ka dhiga adkasta ma aha haye marka walaalow dalka iyo dadkaba ninkan ha u tuuro sida aan aniga mowqifkayga aqli ahaankayda intaasaan leeyahay waanan ku salaamay waan kaa qaaday aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad uga qayb qaadatay dhegeystaha kale hallo sta f m walaal soo dhowow codka sare u qaad walaal waan kaa qaaday walaal waan kaa qaadnay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambe ee qadka ku jira hallo sta f m waan ka xumahay dhegeystahaasi fursaddii kama uusan faa'iidaysanin fursadda sii dhegeystayaasha walaal hallo sta f m si la mid ah mar kale fursadda sii dhegeystayaasha ayaan ku leeyahay walaal hallo sta f m
السلام عليكم wacalaykum salaam walaal
احمد سوريا مسلاني axmed shuuriye masalaani soo dhowo walaal يا محمد سنة من لي هاي wanaagsan oo wacan
سفي عالم هو بريسي سنة haye
الحمد لله مسلاني كلمة جرو آدم في عن هاي haye
مركا آدم أصلاً هاي هذا الحان تأويلنا وحواي وحا آد عقبتنا وغاها ستا دنكا آه، كورنتدا mhm
دنكا سا آد مارتا عقبتنا وغاها ستا ديب كلمة جرو mhm
مركا عندي لها أوكلا أو باب دير لها مدحوينها ودنكا ددكا كينيا مانتا آدم لو رفاتسين هاي mhm
ciishadii waxoo dhan ba ma aragtaa ee cirka isku shareereen mhm
si wax loo gato waa lala yahay mhm
marka mudaharaadkan hadda nimanka wadaan rayla iyo inuu la fariisto hadiiba uu wax ku hagaagayo oo dadka reer kenya ee reer rayla in lala hadlo hadduu wax ku hagaagayo mhm wadanka asaa madaxweynehu eh, marka inuu la fariisto bal ma aragtaa ee dhibaatadan jirto ay ka wada tashadaan wax badan baa jiraa aad baad u mahadsantaha walaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari muujadaheeda kala duwan waxa uuna barnaamijka si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha dhexe ee magaalada nairobi meel kastaad joogtaan jimco wanaagsan ramadaan mubaarak ayaan dhegaystayaal idin leeyahay taqabal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal barnaamijka hogaankista dhegeystayaal waxaan maanta kaga hadli doonaa markaasi guud ahaan dalka oo laga hadalhayo in uu markaasi ku dhawaaqay madaxa isbaaysiga azimio la umoja wan kenya raila odinga dibadbax aanan hore loo arag in isniinta soo socota uu dalka ka dhigi doono kadib markii shalay laga hor istaagay in uu markaasi isu soo bax ku qabto xaafadda jakaranda ama garoonka jakaranda ee deegan baarlamaaneedka embakasi uu markaasi doonayay taasi oo sababtay in ay isku dhacaan lamaha ammaanka iyo sidoo kale taageerayaashiisa waxa uuna raila odinga dowladda ku eedeeyey in ay markaasi iyadu dibadbax nabadeed ay u bedelayso mid dagaaleed sida uu hadalka u dhigay arrimahaas ayaan dhegeystayaal diiradda ku saari doonaa balse marka hore sida caadada noo aheyd aan soo qabto qadarada adeega barnaamijka qeybta ka ah inta aanan gudagelin barnaamijka dhegeyste dadka khiyaameeya shacabka waxay la yimaadaan habab cusub oo ay dadka kenyaanka maalin walba ku dhibaateeyaan moobeelada kenya dhegeystow waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa keydkooda ku wataa telefoonkooga qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeynta moobeelka halka tuugadu ay doonayaan inay lacagtan xadaan dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigaan bangi safaricom dadka shaqada aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macallimiinta maamulayaasha iyo sidoo kale wixii la mid ah safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka khiyaameeya haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinnada dadkaas ayaa la habeeyey oo la cusboonaysiiyey iska ilaali dhegaysta dadkan oo xaqiiji mar walba cidda kula hadlayso hubso wax waliba oo aad samaynayso lana xiriira lacag iyo wixii la mid ah ileenay hubsiino hal baa la siistaa dhegayste haddaadan aqoon u lahayn weydii dadka kaa aqoon roon haddaba waa kan waxyaabaha khaldami kara dhegayste haddii leenkaaga si been abuur ah loogu diiwaangeliyey ama leyn aan idhaahda si been abuur ah loogu diiwaangeliyey macluumaadkaaga macnaha ay dhiigaaga haddii leen aadan adiga ogeyn markaasi qofuu ku soo diiwaan gashado maxaa dhici karaa waxyaabihii dhici kara waxaa ka mid a dhegaysta in dadkan ay qaadan karaan adeegyada ay bixiso safaricom sida fuliza m shuari iyo wixii la mid ah amaba leenkan oo magacaaga ku diiwaan gashan ay waxyaabo badan oo deymo ah ay ku qaadan karaan hadhowna adi lagu raacan kara oo dad badan ay ku dhibaateen karaan ugu dambeynna qofka godka ku dhici doono aad adiga tahay waxaa lagaa doonayaa dhegayste wax walba oo aad aragto inaad ku dirto nambarka saddex saddex saddex waxaa kale oo dadkan ay samayn karaan dhegayste inay farimo kuu soo diraan oo farimo ay kuu soo diraan oo isaga kaa dhigaan in markaasi lagaaga baahan yahay in aad lacag u dirto ama cunug iskuul uu kaaga jiro iyagoo iska dhigaya macalinka sidoo kale waxay iska dhigi karaan safaricom inay kaa soo waceen waxay iska dhigi karaan saraakiisha dowladda ayay iska dhigi karaan waxay iska dhigi karaan markaasi dhegaysta wax walba mararka qaarkood s m s ayay kuu soo dirayeen oo qoraal ah oo lagu leeyahay hooyo waa wiilkaadii hebel hebel ahaa ee lacagtii waxaan rabaa in macalin hebel aad ku soo dirto ama mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu isaga kaa dhiga qof lacag kaa sugayo ama kugu lahaa ayaa laga yaabaa inuu isaga kaa dhigo isagoo kuu soo qoraayo nambarkii kale waa uu iga hallaabay lacagtii kan ku soo dir adigana waxaa dhici kartaa marka ayada inuu jiro qof deen kugu lahaa oo ku yidhi lacagta iisoo dir mar ka hor laakiin haddana qoraalkaasi markaa aragte unaad u qaadatay cabdigii lacagta kugu lahaa oo unku leh lacagta nambarkan iigu soo dir kadibna adigoo aanan hubsanin lacagtii in halkaasi aad ku dirto sidaas darteed safaricom waxay ku leedahay wixii aad adiga aqoon u lahayn weydii dadka kaa aqoon roon sidoo kale mar walba waa inaad ku xisaabtantaa dhegaystay in aad iska ilaalisay inay waxyaabahan samayn karaan haddaba dhagaha fur dhegayste waxaan rabaa inaan kaa horreysiiyey iyaga oo macluumaadkan oo dhan aad gacanta kuu geliyo safaricom marka ugu hore ku xisaabtan dhegayste safaricom marka ugu hore kuma weydinayso macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed kuma weydinaysa oo keliya haddii ay dhacdo safaricom inay ku soo wacdo waxay macaamiisheeda kala soo xiriirtaa nambarka rasmiga ah eber toddobo labo labo eber eber eber eber eber eber nambarkaasi ay safaricom dadka ka soo wacdaa nambar kalena kaama soo wacayso dhegeyste haddii aad aragto nambar ku soo wacay oo ku leeyahay ama ku weydinaayo macluumaadkaaga magacaaga ku weydinaayo i d nambarkaaga ku weydinaayo telefon nambarkaaga ku weydinaayo jawaab ha bixinin dhegeyste markiiba waxaad samaysaa nambarka saddex saddex saddex ayaad ku diraysaa in nambarkaasi uu ku soo wacay oo uu ku weydiyey ama haddii kale waxaad wici kartaa dhegeyste one hundred ayaad wici kartaa ama two hundred si markaasi aad u hesho maxaa yeele safaricom haddii ay adiga wax kaaga baahan tahay waxaa laga yaabaa haddii ay ku soo wacdo waxba kuma weydinayso oo keliya waxa ugu hore ay ku leedahay waxay tahay booqo ama imaaw xarunta safaricom ee kuugu dhow meeshaad adiga joogto ayaad tegaysaa dhegeyste halkaasi markaad tagto ayaadna u sheegaysaa in safaricom ay sidaasi ku tire kadib ayaga ayaa ku caawinay laakiin in lagu soo waaca oo laisaga kaa dhiga safaricom dhegayste ha ku degdegin oo ha fududaanin maxaa yeelay waxaa dhici kartaa leenkaaga inuu kuugu diiwaan gashan yahay midka bangiga nambarkaada inuu kuugu diiwaan gashan yahay dhici karta oo aad isticmaasho mobeelka aad ku isticmaasho lacagta bangiga kugu jirta kadibna qofkaasi marka aad macluumaadkaada u dhiibto waxaa dhici kartaa inuu ku xaalufiyo haddii aad maqli jirtay dhirtaa la xaalufiyey hadda waxaa maqlaysaa lacagtaada ayaa la xaalufiyey dhegayste oo tuugadu waxay iska kaa dhigayiin dad markaasi kaa soo wacay bangi kaa soo wacay isaga kaa dhigi isagoo ku soo wacay wuxuu isaga kaa dhigi dhegaysta inuu kaa soo wacay saraakiisha dowladda wuxuu isaga kaa dhigi macallin ayuu isaga kaa dhigi hadduu rab wuxuu isaga kaa dhigi cunug aad dhasho iskuul ku jiro oo xanuunsan ayuu isaga kaa dhigi sidoo kale wuxuu isaga kaa dhigi karaa dad aad shaqo ka sugaysa ayuu isaga kaa dhigi karaa amaba goobaad tagtay shaqo ayaad u raadsatay waxaa laga yaabaa inaad gashay interview kadibna lagu yidhi waa lagugula soo xiriiri doonaa laakiinse qofkan waxaa dhici kartaa inuu sidaasi ka faa'iidaysto adiga oo nasiibka uu ku hiiliyey oo markaasi shaqo aaday oo shaqo ee interview soo gashay ayaa waxaa dhici kartaa inuu tuuggan kugu soo hagaago uu isaga kaa dhigo adoo laga yaaba inaad sugaysay warbixin in lagu soo jawaabo ayuu tuuggan kuu soo jawaabi markaasna waxaa dhici karta inay isugu imaato si qaldan adoo shaqo sugaysay iyo isagoo ku nasiibsa ah inaad issoo gashaan kadibna wixii aad haysay odsaasi ku dirto waxay ku leedahay marka safaricom mar walba oo waxaas aad aragto waxaad markaasi la rabaa inaad dirto nambarka saddex saddex saddex ayaa qofkaasi s m s-ka uu kuu soo diray aad ku diraysaa inuu ku soo wacay nambarkiisana halkaasaad ku diraysaa nambarkii ku soo wacay halkaasaad ku diri kartaa ma aha soo maaha waxaad wacaysaa one hundred ama two hundred ayaad wacaysaa dhegeyste ama fariin qoraal ayaad nambarkan ku diraysaa gargaar si aad u hesho sidoo kale ee dhegeysta safaricom waxay ku leedahay taxadar lahaw oo ha noqonin qof la khiyaameeya ayay ku leedahay oo isjir oo isku badnaaw dhegeyste mar walba dhegeyste geeska afrika waxaa markaasi ay la daala dhacayaan ee abaartii ugu darnayd abid ku dhowaad afartan sana waa midii ugu darnayd afartan sana ayuu geeska afrika la dhacayaan abaartu waxa ay markaasi saamaysay malaayiin qof oo ku nool waddamada kenya etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya sidoo kale dad badan ayaa markaasi waxa ay lumiyeen guryahoodii iyo sidoo kale xoolihii yaraa ay lahaayeen iyo waxyaabihii ay dhaqanayeen oo iyagu dhammaan markaasi ay ka geeriyootay abaartu ay ka laaysay abaartu waxa ay saamaysay qoysas badan oo markaasi aysan haysanin wax ay ku badbaadaan kuwo qaarkood xitaa ma lahan ay ka mid yihiin biyo cunto iyo sidoo kale xitaa inay helaan xarumo caafimaad waxay ku gaaraan xitaa ma haystaan u n h c r waa hay-adda markaasi qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga oo iyadu markaasi ku sugan goob waliba geeska afrika iyadoo markaasi bixinayso waxyaabaha iyo taageerada dadku ay u baahan yihiin balse u n h c r waxay u baahan tahay dhegeysta caawimaad dheeri ah ayay u baahan tahay sidoo kale kenya ayaa iyadu markaasi ka mid ah wadamada sida weynka ula shaqeeya u n h c r oo markaasi dadaal badan ku bixinaysa xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan u n h c r waxay kaa codsanaysaa dhegeyste in markaasi aad ka qayb qaadato waxyaabaha lagu caawinayo dadkan nugul oo markaasi valnerboorka ah waxyaabaha lagu caawinayo dhibaatooyinka u nugul abaartuna ay saameyntu xoogan ku yeelate ayaa waxay kaa codsanaysaa inaad qayb ka noqoto caawimaada dadkan waxaad ku caawin kartaa dadkan iyaga ah bonga pointska ayaad ku caawin kartaa amaba waxaad markaasi samayn kartaa wixii aad awoodo embesa ayaad ku diri kartaa dhegeyste si dadkan wax loogu qabto oo u n h r ay u adeegsato maadaama gobolka geeska afrika dhibaatada ku dhufatay abaartu ay saameyn xoogle ay dad badan ku yeelatay sidaasi darteedna u n h r caawimaad ay kaaga baahan tahay si dadkan ay gargaar ugu sii wada dhegeysta loogu sii fadiyo waana hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ama arrimaha qaxootiga oo ku sugan markaasi goob walba oo abaaro ay ku dhufteen geeska afrika iyo sidoo kale guud ahaan caalamka waxaadna ka mid noqon kartaa dhegeyste dadka caawinaya qoysaska dhibaatada ay soo gaartay amaba ay ku qasabtay inay guryahooda isaga soo barakacaan sababo la xiriira cunto la-aan biyo la-aan iyo sidoo kale hoy la-aan waxaad sidoo kale dhegeyste aad kaga qayb qaadan kartaa oo waxa ay ku leedahay waan caawin karnaa ama waxaad ku caawin kartaa walaalaha iyo gabdhaha walaalaha adigoo markaas kaga qayb qaadan karta saameynta ay ku yeelatay abaarta iyo sidoo kale guud ahaan gobolka iyo waddanka waxaad kaga dhegaystay sida aad uga qayb qaadan karto gaar ahaanna markay timaado bonga pointkaada sida aad ku caawin karto waxaad ku dhufanaysaa star one twenty six haash ayaad ku dhufani kadib waxaad dooranaysaa dhegeyste lipa na bonga points ayaad dooranaysaa kadib waxaad dooranaysaa paybill kadibna waxaad gelinaysaa dhegeyste ee business number oo ah saddex labo sagaal saddex toddobo sideed marka aad rabto inaad bonga pointkaada ku caawiso dhegeyste waxaad ku dhufanaysaa kow marka ugu hore waxaad qoraysaa star one two six hash ayaad qori kadibna waxaad dooranaysaa lipana bonga point kadib waxaad dooranaysaa dhegeysta paybill kadibna waxaad gelinaysaa business number business numberkana waa saddex labo sagaal saddex toddobo sideed ama si kale haddii aan kugu dhigdhegeystay business numberka waa thirty two ninety three seventy eight nambarkaasi ayaad qori kadib waxay ku weydiina account number account number waxaad gelinaysaa dhegeysta star f m ayaad ku qoraysaa waa marka aad rabto in bonga pointkaada aad ku caawiso dadkaas iyaga account number markay ku weydiiso waxaad qoraysaa star f m oo far waaweyn ah ama capital letter hadba sida aad u taqaano dhegeysta kadibna waxaad dooranaysaa ama aad ku diraysaa bonga pointka inta aad rabto inta cadada aad rabto inaad dirto ayaad markaasi dhegeysta dooranaysaa kadibna waxaad markaasi gelinaysaa piinkaaga ama sirtaada ee empesa piin ayaad gelinaysaa kadibna ok ayaad ku dhufani bonga pointkaadana sidaas ayaad ugu caawisay dadka abaaruhu ay saameeyeen ama haddii kale lacag kaasha ayaad rabtaa inaad dirto lacagta kaashka iyadana waxaad tegaysaa lipan empesa kadibna paybill ayaad dooranaysaa kadib waxaad gelinaysaa business number oo ah thirty two ninety three seventy eight account numberna waxaad gelinaysaa sida aan kuu sheegay star f m ayaad gelinaysaa ayadana sidaasi ayaad ku caawin kartaa aniga laftigaygu dhegeystay caawimaada qeyb ayaan ka yahay oo markaasi in la iscaawiyo waa wax aad u wanaagsan gaar ahaan xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan u n h c r waa hay-adda markaasi u qaabilsan qaramada midoobe arrimaha qaxootiga waxa ayna ku leedahay dhegeyste ee markaasi ka qayb qaado sidoo kale u n h r waxay ka shaqaysaa boqol soddon iyo toddobo oo markaasi ay u tahay badbaadin gaar ahaana xuquuqda iyo sidoo kale wanaagga dadka iyo caawimaadooda kuwaasi oo ay ku qasbeen in ama lagu qasbay in guryahooda ay isaga barakacaan ama ay ka caraan sababo la xiriira colaad iyo sidoo kale dagaallo iyo sidoo kale markaasi musiibooyinka rabbaaniga ah oo iyaga ku qasba sida abaaraha oo kale fatahaadada oo kale waa musiibooyin rabbaani ah oo uu qofka markaasi uusan ku xisaabtamin ama isaga uusan si ulakac ah ama dad aysan ku barakicinin laakiin waa wax markaasi iska musiibo rabbaani ah oo qofka ku qasbaysa inuu guryihiisa ama hoygii uu lahaa ay dabeeshu ka dumiso daadadka ka dumiyaan abaaraha ay markaasi wixii xoole iyo bad iyo u haysta dhan ay markaasi abaaruhu ka laayaan haddii ay jirto beer u abuurneed oo abaartu ay markaasi saameyn kaga yeelato oo halkaasi ay kaga angegto taasi ayaa qofka waxay ku kalifaysaa inuu meeshii uu ku noolaa isaga soo cararo oo uu markaasi meel kale oo uu isleeyahay waxbaad u doonan kartaa uu markaasi u doonto sidaasi darteed waxay ku leedahay dhegeyste u n h r ka qayb qaado aan dadkaasi caawinno caawimaadeenna waxay markaasi hagaajinaysaa oo ay dhisaysaa nolosha burburte ayay markaasi dhisaysaa ee ka qayb qaado dhegeyste waxaa geeska afrika ka jirta abaartii ugu darneyd muddo afartan sana ayaa ka jirtaa dhegeyste dad badan ayaa guryahooda isaga barakacay ma haystaan cunto iyo hooy iyo biyo iyagoo raadinayo ayay dhegeyste soo barakaceen hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n h r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saameysay ay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen geeska afrika balse u n h r waxay la daaladhacayaan baahida badan ee dadka dhegeysta waxay ku leedahay u n h r iyadoo kaashanaysa shirkada isgaarsiinta safaricom in dhibcahaga bonga pointka aad markaasi kaga qayb qaadani karto dhegeyste aadna qayb uga noqon karto safaricom ayaa had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaasina ay ka aqabtirto adeegyada ay u baahan yihiin go monthly ayaa macaamiishu u ogolaanaysaa in ay helaan qiimaha lacagta amaba xakameynta kharashaadkooga iyaga oo weli haysta xorriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka farinta gaaban ama data bandle ee adeega internetka adeegaasi waa adeega go mantly dhegeysta maxaa ku geliyey mashquulka kaarkii ayaa iga dhammaaday internet ma haysto farin ma diri karo safaricom waxay ku leedahay dhegeyste waxaasoo dhan kasoo gudub walaale oo dhabdheh adeega go monthly oo dhammaan waxyaabaha si aad ku helayso si fudud bal ka waran dhegeyste caanaha geela intaad soo iibsato waarikowga aad ku darsato oo qac aad ka siiso qayb ka mid ah caanihiina aad dhanto ama cabto kastii kuu soo hartayna aad mishaarada ku darsato maantaba garaac dhegeyste star one hundred hash ama star two hundred hash ama star four five six hash dhegeyste ayaad markaasi garaaci kartaa si markaasi aad qayb uga noqoto dhegeyste ama waxaad garaaci kartaa star five four four hash ayaad dhegeyste garaaci kartaa waa star five four four hash dhegeyste star five four four hash ayaad dhegeyste garaacaysaa si aad markaasi uga qayb qaadato adeega go monthly lambarahaas oo dhan markaad garaacdo ay kuu soo bixi haddaa star five four four hash aad garaacdo waxay ku jirtaa nambarka afraad ayay ku jirtaa sidoo kale star one hundred hash haddii aad garaacdana waxay dhegeysta aad ka helaysaa adeega go monthly waad ka helaysaa iyadana waxay markaasi ku jirtaa adeega go monthly halkaasi ayay ku jirtaa dhegeyste oo aad markaasi ka heli karto iyadana oo aad kusii dhufan karto nambarka sagaalaad kadibna go monthly ayaad dhegeyste halkaasi ka helaysaa sidaasi si la mid ah waxaad halkaasi dhegeystow aad ka helaysaa haddii aad garaacdo star two hundred hash ayadana waad ka helaysaa oo marka aad sidaas oo kale u garaacdo kadib waxaa kuu soo baxaysa dhegeysta ee inaad markaasi doorato nambaradaas ayaad garaaci intaad jimicsato ayaad dhegeysta leedahay war iigu dhufo ninkii geela la jire aan kaar u dire adigoo faraxsan dhegeysta marka adeega go monthly ee shirkadda safaricom waa sidaasi camal ee maantaba ku biir oo ka rayso kaarkii ayaa iga dhammaaday iyo sidoo kale wixii la mid ah garaac star one hundred hash ama star two hundred hash ama star four five six hash ama star five four four hash dhegeysta nambaradan oo dhan midkaad rabta ayaad garaaci kartaa si aad ugu biirto adeega go monthly dhegeystow waxaaba intaa kuu sii dheer in adeega go monthly ay ku heli karaan telefoonada casriga ka faa'iidayso adeega go monthly ee shirkadda safaricom waa adeeg markaasi aad ku helayso wacitaan adeega internetka iyo sidoo kale farin gaaban keliya garaac star one hundred hash star two hundred hash iyo sidoo kale star four five six hash ama star five four four hash ka faa'iidaysa dhegeyste adigaaba u riyaaqi doone adeega go monthly oo ay kugu talgashay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom weli waxaan ku guda jirnaa adeegyada qaybta ka ah dhegeysta barnaamijka waxaan barnaamijkeena dhegeystayaal diradda ku saaraynaa hogaamiyaha isbaysiga azimiola umoja one kenya raila odinga ayaa ku dhawaaqay ama in isniinta soo socota dibadbax aan la arag uu ka dhigi doonaa guud ahaan dalka waxa uuna sheegay in markaasi uu isku soo baxaasi qaban doono ilaa inta dowladda ay markaasi xal ka gaaraysa tani ayaa timid kadib markii shalay ciidamada boolisku ay ka hor istaageen inuu tago fagaaraha jakaranda grounds ee deegaanka mbakasi raila ayaa carabka ku adkeeyey in waddada keliya ee u furan ay tahay inuu abaabulo mudaaharaadyo dheeraad ah haddii maamulka kenya kwanza uusan markaasi wax ka qaban tabashooyinkooda waxyaabaha isbaysiga mucaaradku ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in hoos loo dhigo qiimaha sarreeya ee maciishadda in la furo kaydka codbixinta ee guddiga doorashooyinka sidoo kalena in la joojiyo shaqaalaysiinta saraakiisha cusub ee guddiga doorashooyinka oo la ysaga yimaado mister odinga ayaa xusay inay markaasi aaminsan yihiin inay jiraan sababo wax ku ool ah oo ay u cuskan karaan baahida loo qabo wadahadal lala yeesho dowladda dhexe balse inta ay tani ka suurtogelayso inay sii soconayaan dibadbaxyada lagu markaasi cadaadinayo maamulka talada haayo si wax looga qabto arrimahan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa markaasi warbaahinta waxa uu kula hadlay xaafadda karen ama ciddiisa ee xaafadda karen magaalada nairobi waxa uuna sheegay in tallaabo weliba oo ay qaadaan saraakiisha ammaanku aynan marnaba ku dhalin doonin inay ka tanaasulaan mowqifkooda siyaasadeed waad ku mahadsantiin dhegeysigiina iyo in aad heshaan waqti aad nagu dhegaysataan xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku afur k f c jumooyika waa adeega waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka furka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobta aad joogto ayay k f c kugu keenayaan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afurkaaga uu kugu qabtay waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonayso inaad ka farxiso dalba k f c jumuika si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ayay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aanan marnaba laga fuqi karin k f c jumuika marka aad dalbato dhegaystay waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaag ah toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaag ah sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol konton waa iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumooyinka inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo sidoo kale asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c slii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road k f c harlingam iyo sidoo kale ayaad ka helaysaa dhegeyste k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo dhegeyste adigoo wacaayo nambarka eber toddobo laba labo shan saddex laba shan saddex laba ama tag laanta k f c ee kuugu dhow si markaasi dhegeysta aad qeyb uga noqoto shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa xilli walba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinta ka dambaysa u soo saartaa waxyaabo aad u wanaagsan shirkadda safaricom dhegeyste macaamiisheeda xitaa waxay garab siisaa xilliyada adag dhegeystow mala socotaa shirkadda safaricom inay ku leedahay adeega tunikiwa ka faa'iidayso oo dhaqan ha kuu noqoto inaad mar walba markaad koobkaaga qaxwada ah qac ka siiso canjeerada iyo macsarada dhab isku siiso soo qabso teleefoonkaaga dhegeyste oo garaac star for for for hash adigaaba u riyaaqi doona dhegeyste waxyaabaha halkaasi kuu yeelo oy safaricom kugu talagashay adiga dhegeyste dhegeystow markaad garaacdo star for for hash waxaad halkaasi ka helaysaa dhegeysta waxyaabo aad u badan maxaa kugu daaliyay dhegeysta kaarkaa iga go-ay iyo wareerka maxaa ku geliyey iibsa tunukiba dhegeyste tunukiba markaad iibsata dhegeysta maalinkii oo dhan ayaad ku hadlaysa inta shirkadood aad rabtan waad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka diiwaangashan dhegeysta waad ku wici kartaa marka aad iibsato leemasha kale ayaad wici kartaa dadka safaricom haysta ayaad ku wici kartaa asxaabtaadaad wici kartaa xaaskaadaad wici kartaa haddii kale meel aad joogtiin saygaagaad wici kartaa haddiisan uu kula joogin keliya waxaasoo dhan adiga waxaa kaa xigaa dhegeyste inaad garaacdo star for for hash amaba aad booqato applicationka my safaricom ab dhegeyste haddii aad garaacdo dhegeyste oo inta hadda aan kula hadlayo teleefonkaaga soo qaado oo garaac star for for for waa star saddex for dhegeyste kadibna hash ama xidig saddex markaasi afar afar gees kana faa'iidayso dhegeyste waxa ay shirkadda kugu talagashay ee tunukiba oo halkaasi ku yeelo dhegeyste marka aad garaacdo kadib oo ay kuu soo baxaan waxaad ku dhufanaysaa minute deals ayaad dooranaysaa waxaadna helaysaa dhegeyste labaatan shilin ayaa waxaad ku helaysaa labaatan daqiiqo oo ilaa saqda dhexe kuu soconayso konton shilin oo aad ku helayso konton daqiiqo ilaa saqda dhexe waxaa kaloo halkaasi kuusii dheer dhegeyste one g b oo labaatan shilin keliya aad ku helayso oo ilaa hal sac kuu soconaysa ogsoonow dhegeystow daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta sidoo kale maanka ku hay daqiiqadahan waxaa la xisaabiyaa islamarka aad iibsato ha hilmaamin oo la jaanqaad dhegeysta daqiiqadaha ma ogtahay dhegeystow bulshada soomaalidu waa kuwa hadla inta badan waana bulsho ay wax qoriddu ku yar tahay maxaad sugaysaa marka dhegeysta shirkadda safaricom ayaaba fursad ku siisay oo ku leedahay ka faa'iidayso haddiiba shirkaddu ay ogaatay inay wax qoridda nagu yar tahay oo hadalku aan u badannahay maxaad sugi maad iibsatay tunarkiba dhegeysta tusaale bal ka waran reerkii xoolaha la joogeen ee miyiga ayaad doonaysaa inaad la sheekaysato waxaa laga yaabaa in laba reer aad leedahay oo inta badan dadka gobolka waqooyi bari ay sidaas yihiin waxaa laga yaabaa xaasna inay u degan tahay magaalada wajeer gaaris ama mandheera tu kalena ay u degan tahay baadiyihii oo xoolihii halkaasi ay jiraan uu cid halkaasi ku leeyahay marka abbow markaad doonaysa inaad la hadasha keliya waxaa kaa xigtaa inaad iibsato tunukiba oo aad garaacdo star for for for hash kadibna aad doorato minute deals kadibna aad kasii doorato midda aad rabto labaatan shilin oo aad ku helayso labaatan daqiiqo ilaa saqda dhexe konton shilin aad ku helayso konton daqiiqo ilaa saqda dhexe kadibna aad markaasi aad ka wareysan karta lo-dii geelkii arigii caanihii ilmihii waxaasoo dhan ayaad wareysanaysaa ninkii geela la jira ayaad la hadlaysaa bal siduu geela yahay hashii dhuntay qaalintii waxyaabahaasoo dhan ayaad ka wareysanaysaa dhegeysta adigoo haddana qoslaya ayaa teleefoonka marka dambena goyni maxaa yeele waxaa kuu fududaysay tunukiba oo aad iibsatay kadibna aad kula hadashay reerkii baadiyaha geelkii ninka kuula jiray waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeysta xiliyadan markaasi oo roobabka uu dahay beertii haddii ay wax kugu abuurnaayeen abuurkii ayaad rabtaa inaad ka waraysataa ninkii beerta kuu joogay kadibna waxaa keliya kaa xigtaa inaad tunukiwa iibsato dhegeysta adigoo gurigaaga iska jooga ayaad wici kartaa ninka beerta kuu joogay kadibna halkaasi ayaad ka waraysan kartaa oo aad kala hadli kartaa laga yaaba inaad sugayso inta ay markaasi ka angegayso inaad sugayse haddaba iibso tunukiwa dhegeyste oo la hadal si aad ula ogaato haddii ceesaamaho yar ay beerta kuu dhex joogeenna kii kuula jira ayaad la hadlaysaa intaad wacdo aad ka waraysanaysaa xaaladda ma waxbaa maqan ma waxbaa laga cunay ma waxbaa dhumeen waxaasoo dhan ayaad ka waraysani laakiin dhegeysta waxaasoo dhan waxaa kaa xigtaa tuunikiwa inaad iibsato si aad oga faa'iidaysato safaricom waxay ku leedahay dhegeyste wakhti badan hadal oo farin gaaban oo badanna u dira asxaabtaada iyo eheladaada qoyskaaga si aad farxadda ula qaybsatid soomaalida dhegeysta ma ogtahay inay tahay bulsho afka wax isugu gudbiso marka loo barbardhigo qoraalka oo waxaan jecel lahay inaan meel isugu nimaadno ama teleefoon aan ku wada hadalno wakhti badanna aan sheekaysanno sidoo kalena aan qosolno safaricom ayaa dhegeysta fursaddaasi ku siisay oo waxa ay ku leedahay subaxii marka uu waaga kuu bariyo garaac star for for for hash si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaasi ay kuugu hayso dhegeyste inaad ka faa'iidaysata ayaa loo baahan yahay waxyaabaha safaricom ay kuugu talagashay dhegeyste ee ka faa'iidayso maantaba garaac subaxi ayaad dhegeysa iibsanaysaa ilaa saqda dhexe ayay markaasi kuu soconaysaa bal ka waran adeegaasi maantaba maxaad sugaysaa garaac dhegeysta hadda hadda aan kula hadlayo garaac star for for for hash adigaaba dhegeyste u riyaaqi doonaa oo adeegyadaasi ka faa'iidaysan doonaa dhegeyste dhegeysto waxaa markaasi diiradda barnaamijka ku saaraynaa madaxa isbahaysiga azmiyo lawmoja one kenya raila odinga oo markaasi sheegay in maalinta isniinta ee toddobaadka dambe ay qaban doonaan dibadbaxii ugu weynaa ee ka dhaca gudaha dalka arrintan waxay ku soo aadaysaa kadib markii shalay ciidamada boolisku ay iska hor istaageen inuu markaasi tago fagaaraha jakaranda grounds ee magaalada nairobi ee deegaanka embakasi raila odinga ayaa carabka ku adkeeyey in waddada keliya ee u furan haddii ay yihiin mucaarad ay tahay inuu abaabulo mudaaharaadyo dheeraad ah haddii maamulka madaxweyne william ruuto uunan wax ka qabanin tabashooyinkooga waxyaabaha ay mucaaradku ay dalbanayaan ee dhanka dowladda waxaa ka mid ah kow in hoos loo dhiga qiimaha sareeya ee maciishadda taasi oo ay sheegeen in kenyaanku ay la daala dhacayaan laba in la furo kaydka codbixinta ee guddiga i b c ama saafarka i b c in la furo oo sida isagu ku andacoonayay tan saddexaad ayaa ah in markaasi la joojiyo shaqaalaynta saraakiisha cusub ee guddiga doorashooyinka oo in la joojiyo oo markaasi laga wada hadla ayuu leeyahay mister odinga ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay aaminsan yihiin inay jiraan sababo wax ku ool ah oo ay u cuskan karaan baahida loo qabo wadahadal in lala yeesho dowladda dhexe balse inta ay tani ka suurtagelayso inay sii socdaan dibadbaxyada lagu cadaadinayo maamulka talada dalka haaye ee kenya kuwanza in ay markaasi aqbalaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka uu warbaahinta kula hadlay hoygiisa xaafadda karen ee magaalada nairobi ayaa waxa uu sheegay in tallaabo walba oo ay qaadaan saraakiisha ammaanka aynan marnaba haddii ay yihiin mucaarad markaasi ku dhalin doonin inay ka tanaasulaan mowqifkooda siyaasadeed ee markaasi ah wuxuuna ku andacoonayaa in loo baahan yahay in dibadbaxyadaasi ay sii wadaan siduu isagu hadalka u dhigay dhankiisa ku-xigeenka madaxweyneha rigaadiga shagwa waxa uu sheegay in keliya ay la kulmi karaan raila odinga haddii qodobka laga wada hadlayo uu yahay inuu ka fariisanayo saaxadda siyaasadda arrintan ayuu ku-xigeenka madaxweynaha sheegay xili uu ku sugnaa ismaamulka mombasa wuxuuna intaasi ku daray in beesha caalamka iyo madaxda diimeed ay markaasi hogaamiyaasha ugu sarreeya dowladda kula taliyeen inay wadahadal la yeeshaan hase ahaatee waxa uu hoosta ka xariiqay inaynan marnabo suuragal noqonaynin in ra'iila lagala xaajoodo arrimo siyaasadeed oo salka ku hayo doorasho waxa uuna madaxda mucaaradka ku eedeeyey inay isku dayeen isku dayayaan qaab ay markaasi ugu biiraan dowladda waa sida uu hadalka u dhigay mister odinga oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soo noqday ayaa marar badan iska beeniyey inuu markaasi isagu doonayo inuu dowladda qayb ka noqdo laakiin waxa uu sheegay in dowladdu uu ka rabo in waxyaabahaas ay fuliyaan oo ah in markaasi qiimaha maciishada ee sarreeya hoos loo dhiga iyo in sidoo kale la furo keydka doorashada ee guddiga i b c iyo in sidoo kale markaasi la joojiyay qorista saraakiisha i b c ayuu isagu doonaya taasi oo hadda lagu wado in markaasi madaxweynahana guddi usoo xulay guddigaasi oo iyagu la rabo inay soo qoraan saraakiisha i b c haddaba sidee u aragtaa waxyaabahan kasoo yeeray raila odinga muxuu xalku yahay dhegeyste iyo sidoo kale in raila uu mar kale ku baaqo in diwadbaxana la arag uu ka dhigi doono dalka madaxweyne william ruute waxa uu sheegay inuu u hoggaansami doono oo ilaalin doono sarreynta sharciga eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo sidoo kale eber toddoba siddeetan hal eber shan hal eber shan ayaad dhegeystay barnaamijka kaga qayb qaadani karta ramadaan mubaarak ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal daqiiqadaha yar ee kooban ee aan haysanno ayaan markaasi qaybna fursadda u siin doonaa dhegeystayaasha qaybna markaasi idinkugu soo gudbin doonaa qadarada adeega bulshada ee markaasi barnaamijka qaybta ka ah dhegeyste anigoo anwar maxamed iyo barnaamijka kula socodsiinaya waan kaaga mahad celini dhegeysigaaga iyo inaad hesho waqti aad nagu dhegeysato fikirkaagana waa inuu muhiim dhegeyste dhegeystow dadka dadka khiyaameeya ayaa mararka qaarkood waxay ay la yimaadaan habab cusub oo ay dadka kenyaanka maalin walba ku dhibaateeyaan mobeelada kenya dhegeyste waxay la mid yihiin akoonnada bangiga dadka qaar baa kaydkooda ku wataa telefoonkooda qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeenta mobilka ee mobil bankinka halka tuugadu ay doonayaan inay lacagtan xadaan dadkan ayaa ku takhasusay dhegeyste inay iska dhigaan kow bangi inay iska dhigaan safaricom inay iska dhigaan dad aad shaqo ka dalbatay oo shaqo ka sugaysa inay iska dhigaan saraakiisha dowladda inay iska dhigaan macallimiinta inay iska dhigaan maamulayaasha iyo wixii la mid ee dhegeysta wax walboo la halmaala ayay iska dhigaan si aday ay lacag kaaga dhacaan laakiin safaricom had iyo jeer macaamiisheeda garab buuxa ayay u tahay oo waxay doonaysaa inay kaa caawiso dhibaatooyinkan la xiriira dadka shacabka khiyaameeya haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyey warbixinada dadkaas ayaa la habeeyey dhegeysta oo la cusboonaysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba dhegeysta cidda kula hadlayso hubso wax walba oo aad samaynayso lana xiriira lacag iyo wixii la mid ah ileenay dhegeyste hubsiina hal baa la siistaa soomaalidu sidaasay tiree haddaad adiga aqoon u lahayn weydii dadka kaa aqoon roon waxaa dhici kartaa in dhegeysta la iska kaa soo waco oo laisaga kaa dhiga safaricom kadib qofkan marka uu ku soo waca waxaa laga yaabaa inuu ku weydiiyo magacaaga kadib aad tiraahda ama uu isaguu ku dhaha magacaaga oo saddexan uu sheego oo uu ku yidhaahda magacaaga soo kaasi ma haa inaad tiraahda kadib uu ku dhaha nambarkaaga uu kuu dhammaystiro kadibna aad tiraahda haa marka waxaa laga yaaba inuu ku dhaha safaricom ayaan kaa soo wacay hebel hebelaa lay dhahaa qaybtaasaan u xil saaranahay saasaan kuu soo wacnay nambarkaaga waa kaas magacaagana waa kaa aidhigaaga noo sheeg waad sheegi kadib waxa uu ku leeyahay farin ayaa nambarkaaga ku soo dhacaysaa farinta markay kuu soo gasho ee okay aad ku dhufani adigoo qadka ku jira ayuu farintii kuu soo diri kadib waxa uu ku leeyahay ma kuu soo dhacday haa ayaa laga yaaba inaad tiraahdo islamarkii okay aad ku dhufanaysaa ogow aad kusii dhufatay wixii lacagay kuugu jira embesa waa ay tageen dhegeysta marka dadka dadka khiyaameeya noocyo walba ayay adeegsadaan oo kala duwan mararka qaarkood wuxuu iska dhigaa macallin ayuu iskaga kaadhigi oo waxa uu ku leeyahay xasan ayaa iskuulka kuu joogay waa uu xanuunsan yahay waxaa la rabaa lacag intaas la-eg inaad soo dirta isbitaal ayaa loo sii wadaa adiga maad hubsanin markiiba waa aad u dirta lacagtii mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu farin ama s m s laguu soo diro oo uu ku leeyahay uu isaga kaadhiga qof lacag aad ku laheyd oo kale ama kugu lahaa ayuu isaga kaadhigi oo wuxuu ku leeyahay nambarkan wuu ii shaqayn layahay lacagtii nambarkan igu soo dira waxaa dhici kartaa marka inay isku soo toosta adigoo uu jiray qof lacag kugu lahaa oo intuu qofkii ku soo wacay uu ku dhahay lacagii soo dir aad isku ogeedeen berri oo kale in qofkaas lacagta kugulaha aad lacagtiis u dirt berridii markii la gaara waxaa dhici kartaa tuugan inuu s m s been kuusoo dira adina shalay oo kale qof lacag kugulaha oo ku dhahay berri iisoo dir kadibna markii wuxuu ku dhahay nambarkan wuu ii shaqayn lahaya kan iguu soo dir adi marka nambaradii maad hubsanin kan iguu soo dir uu ku dhahay umbaad markiiba lacagtii ku dirtay adigoo u haysatay qofkii deenta kugulahna deentiis u dirtay xoogaha markaad joogtana qofkii deenta kugulaha uu ku dhaho war lacagtii weli imaad soo dirine maxaa wacay adigana a ku tiraada waan soo diray haddii la isfirfeeriya la ogaadana waxaad lacagta u dirtaba isaga ma ahayne nambar kalaad u dirtay ama mararka qaarkood qofkaasi waa uu ku soo wici karaa kadibna waxaa laga yaabaa xoogaa hadalka inaad ku yara fiican tahay oo uun kuu sheega hayeyo uu ku dhaho kadibna lacagtaad sidaasaad ku dirta marka safaricom waxay ku leedahay dadkaasi iska ilaali dhegeysta hubso ayay ku leedahay ileen hubsayno hubbaa hal baa la siistaa dhegeysta hal dhan oo geel ayaa la siistaa inaad wax hubsat marka haddaad aqoon u laheydna safaricom waxay ku leedahay haddii dadka kaa aqoon run weydi haddaba waa kan waxyaabaha khaldami kara dhegeyste haddii khad si been abuurah loogu diiwaangeliyay macluumaadkaaga ama kibaandhadaada oo kale inta tuugadaasi ay helaan ay leen kusoo furtaan haddii ay kusoo furtaan dhegeyste waxyaabaha dhici kara waxaa ka mid ah in ay qaataan adeegyada safaricom ay bixiso sida fuliza oo kale inay ku qaadaan amshuwaari ay ku qaadaan ay waxyaabo kale iyo wixii lamida ay ku qaadaan haddaba dhagaha fur dhegeyste waxaan rabnaa inaan kaa horreysiino iyaga oo macluumaadkaasi oo dhan gacanta aad ku haysato safaricom haddii lagu soo baco ogow safaricom mar walba kuma weydiinayso macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed haddii ay dad soo wacaysana safaricom macaamiisheeda waxay kala soo xiriirtaa nambarka rasmiga ah ee ah eber toddobo labo labo eber eber eber eber eber eber mar walba safaricom nambarkaasi oo keliya ayay kaa soo wici dhegeysta wixii intaasi ka baxsan waa tuug waana been abuura iska ilaali nambar kasta oo kale uu sheegaya ama iska dhigaya inuu safaricom kaa soo wacay waa been abuur dhegeystow sidoo kale inaad ka warbixiso wixii faragelin ah ee khadkaaga siimka ah amaba leenkaada ku saabsan mararka qaarkood tuugadan waxay sameeyaan leenkaaga oo iska caadi ah inay ay beddelaan oo lagaa jabsado oo leenkii adigu kuu shaqayn waayo laakiin tuugga uu jabsaday oo uu ku shaqaysanayo oo uu dad uu qorqorayo uu leeyahay waa xasan waa xanuunsanayo halkaasaan jooga lacag iisoo dir uu dad badan lacag sidaas oga dhaca isagoo iska dhigaaya adiga ileen mararka qaarkood leemasha ayay jabsadaane marka safaricom waxay ku leedahay waxaasoo dhan haddii aad aragto dhegeyste waxaa lagaa rabaa inaad wacdo one hundred ama two hundred amana farin qoraal inaad ku dirto saddex saddex saddex saddex saddex saddex tree tree tree nambarkaasi aad dhegeysta fariin qoraala ku diraysa ha noqonin qof la khiyaameeyey taxadar lahaa oo ay dhegeysta shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayay ku leedahay taxadar inaad lahaato dhegeyste waa mid meesha ku jirto dhegeyste geeska afrika waxaa ku dhuftay abaartii ugu darneyd abid muddo afartan sano ah ayaa ku dhufatay tii ugu darneyd abaartan waxay markaasi saamaysay malaayiin qof ayay saamaysay dhegeysta oo ku kana lool wadamada kenya etoobiya iyo soomaaliya qaarkood ayaa lumiyey noloshoodii qaarkood ayay markaasi xoolihii yara ay haysteen ay ka dhammaadeen qaar ayay markaasi wixii yaraa hadday beer noqon lehed hadday xool noqon lehed abaarta kala tagtay dhegeysta abaartu waxa ay saamaysay qoysas badan oo marka horeba tabar yaraa kuwaasi oo hadda u baahan badbaada alla ayaa wax badbaadiye waxayna u baahan yihiin biyo cunto caafimaad iyo sidoo kale meel ay degaan u n h r waa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxay ku sugan tahay goob walba oo abaaruhu ku dhufatay gaar ahaanna geeska afrika taasi oo markaasi siinaysa caawimaadda ay dadku u baahan yihiin iyo sidoo kale waxyaabaha asaasiga ah ee loo baahan yahay waxay markaasi ku leeyihiin dhegeystay dadkan oo wajahaya dhibaato aad u daran waxaa lagaaga baahan yahay xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan u n h r waxay kaa codsanaysaa dhegeyste in dadkan aad ugu deeqdo wix yar ee kasta ah ee aad awooddo gaar ahaanna waxaad dadkan ugu deeqi kartaa dhegeysta bonga pointskaada ayaad ku caawin kartaa bonga pointskaada waxaad ugu caawin kartaa qaybta embesada dhegeysta ayaad markaasi ku caawinaysaa si dadkan ee danta yar ee abaartu ay saamaysay loo gaarsiiyo oo qoysaskan ay abaartu ku qasbeen inay guryahooda isaga soo barakacaan kuwaasi oo la biyo cunta iyo sidoo kale hoy ay degaan sidoo kale dhegeyste waxaad waad caawin kartaa wiilasha walaalaha gabdhaha walaalaha hooyooyinka aabbayaasha ay abaartu saamaysay saameyn xooglan ay ku yeelatay oo ku kala nool wadamada kenya soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya soomaaliya ayay abaartu si daran ugu dhufatay dhegeyste i qeybo ka mid ah ee waddanka sidoo kale waxay ku leedahay dhegeyste kuwa waddanka ku nool iyo kuwa gobolkaba waa in la caabiyaa ay u n h r ku leedahay oo waxay kaa doonaysaa wixii yar aad haysatay inaad ugu deeqdo maadaama u n h r ay la tacaalayso waxyaabo badan haddaba sideed ugu gargaari kartaa bonga bointkaada aad dadkan ugu caawin karta waxaad ku dhufanaysaa dhegeyste star one two six hash kadibna waxaad dooranaysaa lipana bonga point kadib waxaad sii dooranaysaa paybill kadib waxaad gelinaysaa business number business numberka waa thirty two ninety three seventy eight kadib waxaad kuu soo baxaysaa account number account number dhegeyste waxaad ku qoraysaa star f m ogsoonow account number waxaad ku qoraysaa star f m oo markaasi far waaweyn ah amaba capital letter ah dhegeyste sidoo kale haddii aad rabto inaad lacag kaga qayb qaadatana marka laga soo tago bonga point ooba bonga point ay kugu jirin lacagna waad kaga qayb qaadani kartaa lacagtaada dhegeyste waxaad ku bixinaysaa marka aad marka hore aan kuu dhameeya bonga pointka markaad geliso oo aad ku qorto account number star f m kadib waxaad ku daraysaa inta cadad ee aad rabto bonga pointka inta aad rabto inaad ugu deeqdo dadka abaaruhu ay saameeyeen kadib waxaad ku dhufanaysaa dhegeyste markaad intaasi cadada aad doorato piinkaada ayaad gelini bonga pointkaadana waxaad ugu deeqday dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya waxaad kaloo kaga qayb qaadani kartaa dhegeyste haddii ay kugu jirin markaasi bonga point lacag waad uga qayb qaadan kartaa barnaamijka u n h r ee markaasi dadka abaaruhu saameeyeen waxaad tegaysaa dhegeysta empesaagaada markaad tagta lipan empesa kadibna paybill kadib waxaad gelinaysaa thirty two ninety three seventy eight waa saddex labo sagaal saddex toddobo sideed account number waa star f m kadibna lacagta ayaad gelinaysaa kadibna dhegeyste halkaas ayaad kasii gelinaysaa maantaba ka faa'iidayso dhegeyste adeega ay safaari ay u n h r waxay ku leedahay kaga qayb qaada dhegeyste meelo badan ayay markaasi u n h r waxay ka shaqaysaa ilaa boqol soddon iyo toddoba wadan ayay ka shaqaysaa dhegeysta oo ay ka howlgashaa oo ay markaasi isku dayeysaa inay caawiso dad lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan sababo la xiriira dagaala colaada iyo sidoo kale musiibada rabbaaniga sida abaaraha ay dadku markaasi kusii tashanin laakiin xag alla markaasi ka socota badbaado ilaahay ayaa wax badbaadiyey dhegeyste laakiin badbaadi inta tabartaada ah ee aad markaasi kaga qayb qaadan karto dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen codsigan waxaa kuu soo gudbisa dhegeysta hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h r oo waxay ku leedahay qayb ka noqo oo dadkaasi noloshooda nala badbaaday abaartu ay saameynta xun ku yeelatee dhegeystaha qadka ku jira ayaan siina halow star f m dhegeyste soo dhowow fikirkaaga barnaamijka waxaan markaasi diiradda ku saaraynaa madaxa mucaaradka oo ku dhawaaqay in dibadbaxa ay sii wadi doonaan sidoo kalena isniinta ay mid aana la arag dhigi doonaan siduu hadalka u dhiga waxa uu sheegay in waddo kale aysan u furnayn oo ah in dibadbaxa ay sii wadaan ilaa inta dowladdu ay dalabaadkooda ka fulin doonto waxa uu raila odinga sheegay xalka inuu ku jiro in dowladda wadahadal lala yeesho oo ku aadan sidii arrimahan wax looga qaban lahaa iyo sidoo kale waxa ay u sii dheer in markaasi saddex dalab oo lamataabtaan ah oo markaasi ay wataan mucaaradka oo ah marka laga soo tago tan in miciishada hoos loo dhiga marka laga soo taga waxa ay wataan laba dalab kale oo lamataabtaan ah oo ku lamaanan oo ah in markaasi la furo keydka doorashada iyo in sidoo kale la joojiyo qorista saraakiisha i b c ilaa inta laysaga imaanayo dhegeystaha qadka ku jira ayaan siina halow star f m dhegeyste magacaaga meesha aad naga soo wacday star f m helow dhegeyste helow star f m jimco wanaagsan dhegeystayaal ramadaan mubaarak dhegeystahaasi dabcan qadkii ayaa ka hiiliyey ma haayo aan soo qabto adeega barnaamijka safaricom ayaa had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ay ka haqabtirto adeegyaday u baahan yihiin go montly ayaa macaamiisha u ogolaanaysaa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta qarashaadkooga waxay haystaan xorriyad ay markaasi ay doorashada haddii ay rabaan wicitaan farin gaaban ama data bandle oo dhanka internetka maxaa ku geliyey dhegeysta adiga kaarka iga dhammaaday sms ma diri karo dad ma waci kara mashquulkaasi dhan maxaa ku geli waxaas kasoo gudub dhegeyste oo kaalay dhabdheh go mantly adeegaasi kaala dhabdhe dhegeyste oo ka faa'iidayso waxaad ku helaysaa dhegeyste waxyaaba aad u wanaagsan bal ka waran dhegeystow caanaha geela intaad soo iibsato oo aad cidda la tagta ilaan soomaalidu caanaha geela aad ayay u jecel yihiin waari kowga ama shaha aad ku darsato dhegeyste oo qacaad ka siisa koobka shaha markaad dhag ka siisa waa aad arkaysaa dhegeyste in madaxa uu ku furmaayo caano geel shaahi lagu kariyay dhegeyste macaankiisa waad dareemi kartaa dhegeyste waxay ku leedahay marka safaricom waxaasoo dhan markaad samaysato caanaha kisti kuu soo hartayna aad meel dhigato aad cabto qeybna aad mishaarida ku darsato markaad suxuurinayso oo aad cabto bal ka waran ayay ku leedahay dhegeyste arrintaasi ka waran waa arrin aad u wanaagsan marka waxay ku leedahay star one hundred hash keliya garaac ama star two hundred hash ama star four five six hash ama star five four four hash dhegeyste intaad jimicsato ayaad markiiba leedahay war iigu dhufo ninkii geela la jira aan kaar u diri ama aan la sheekaysta ayaa laga yaaba inaad leedahay iyo wixii la mid ah adigoo qoslaaya oo faraxsan ayaad dhegeystay hadadal boganaysa maantaba karaysa kaarka iga dhammaaday dhegeyste iyo wixii la mid ah adeega go mantly ayaad ku biiri kartaa dhegeyste waxaad garaacaysaa star one hundred hash star two hundred hash star four five six hash iyo star five four four hash dhegeyste waxaaba intaa kuu dheer in adeega go mantly aad ku heli karto telefoon casri ka faa'iidayso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee go mantly waa adeeg aad ku helayso wacitaan adeega internetka iyo farin gaaban waxaad keliya garaacaysaa dhegeyste star one hundred hash star two hundred hash iyo sidoo kale star four five six hash ama star five four four hash ayaad dhegeysta garaaci kartaa xilligan lagu guda jiro dhegeysta bisha barakaysan ee ramadaan k f c waxay ku leedahay hawalwelin dhegeyste k f c jumuika waa digaaga macaanka badan ee k f c dhegeyste oo adiga lagugu talagalay dhegeyste haddii afurka aad jidka ku jirto oo kale oo howl aad ku mashquulsan tahay maxaa u welweli dhegeyste goobta aad joogta ayay k f c kugu keenayaan waxa aad u baahan tahay mar haddii aad digaagta k f c goosato dhegeyste fartaada ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afurkaaga uu kugu qabtay waddada adoo saaran gaari adoo shaqa ku jirto amaba aad doonaysa dhegeysta qoyskaaga inaad ka farxiso ma dalbatid k f c jumuika si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aan marnabo laga fuqi karin dhegeyste k f c jumuika marka aad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaag ah toddoba garabka digaagga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso lacag dhan kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaagga sagaal garabka digaagga ah iyo jibsiga qoyska waad dhegeysta ku helaysa laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya maxaad sugaysaa dhegeysta ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jira ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo asxaabtaada xilligan barakaysan maadaama xilli ama bishii barakaysneed oo wakhti walba barakadeeda lagu guda jiro dhegeysta xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c islii k f c limuru road k f c south c iyo sidoo kale k f c mombasa road iyo k f c harlingam xarumahaasi ayaad dhegeysta ka dalban kartaa k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo dhegeyste adigoo wacaya nambarka eber toddoba shan saddex laba shan saddex laba haddii kaleba dhegeyste tag xarunta kugu dhow ee k f c adigaab u riyaaqi doona waxyaabaha halkaasi ku yeelo sidoo kale dhegeyste adeega tunukiwa ma iibsatay oo ma doonatay maanta wabooqo safaricom mar walba adiga ayay ku garab taagan tahay macaamiisheeda ayay garab taagan tahay maalin maalinta ka dambaysa waxyaaba aad wanaagsan ay kuu keentaa ma ogta ay dhegeysta safaricom xitaa in macaamiisheeda ay garab istaagto xilliyada adag xilliyada abaaraha xilliyada musiibooyinka xilliyada fataadaha xilli kasta oo adag safaricom waa garabkaaga dhegeysta shirkaddu waxay ku leedahay adeega tunukiba inaad ka faa'iidaysato waa muhiim dhegeyste haddii aad doonaysa adeegaasi waxaad garaacaysaa star four four four hash ayaad dhegeysta garaacaysaa oo maantaba ayaad kaga faa'iidaysan kartaa maxaad sugaysaa dhegeysta dambeeyo ma gaaro doqoni calaf ma leh adeega tunika waa kaga faa'iidayso dhegeyste waxaad garaacaysaa star four four four hash star four four four hash ama booqo applicationka my safaricom waa star four four four hash ayaad garaacaysaa dhegeysta ama haddii kale waxaad booqan kartaa my safaricom app ayaad booqanaysaa kadib waxaad dhegeysta ka dooranaysaa minute deals waxaad halkaasi ka helaysaa labaatan shilin oo aad ku helayso labaatan daqiiqo ilaa saqda dhexe konton shilin oo aad ku helayso konton daqiiqo ilaa saqda dhexe waxaa kalooba kuusii dheer dhegeysta wan g b aad ku helaysa labaatan shilin oo keliya aad ku heli kartaa ilaa hal saacadood ogsoonow dhegeyste daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadahan waxaa la xisaabiyaa marka aad iibsato ha hilmaamin oo la jaanqaad dhegeyste ka faa'iidayso ma og tahay dhegeysta bulshada soomaalidu inay yihiin kuwa hadla inta badan haddana waa bulsho ay waxqoriddu ku yar tahay maxaad sugaysaa dhegeysta shirkadda safaricom ayaa fursad ku siinaysa oo ku leedahay ka faa'iidayso tunuukiba reerkii xoolaha la joogeen ee meyiga ee baadiyaha ayaa doonaysaa dhegeysta inaad la sheekaysato aayarkuu iibsa tunuukiba sidaad u sheekaysanaysaan ayaad kala dhargeysaan waxay sidoo kale safaricom ku leedahay hadal badan dhegeyste dir oo hadal wakhtiyo badan farin gaaban oo badan dir asxaabtaada la hadal eheladaada qoyskaaga qaraabadaada dhammaan dadkaasi farxadda la qaybsa laakiin sidee ula qaybsani waa marka hore in adeega tunuukiba aad markaasi kaga faa'iidaysato dhegeysta soomaalidu waa bulsho afka wax isugu gudbiso marka loo barbardhigo qoraalka oo waxaan jecel lahay inaan meel isugu nimaanno ama teleefoon ku wada hadalno wakhti badanna la sheekaysto oo sidoo kale la qoslo safaricom ayaa dhegeysta fursaddaasi ku siisay oo waxay ku leedahay subaxii markuu waaga kuu baryo garaac star four four four hash kadibna adeegaasi adigaa u riyaaqi doonay dhegeysta
طول رمضاننا ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي
ramadaan mubaarak jimco wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay qeybihii dambe ee barnaamijka hoggaan kasta ayaan markaasi kusii siqaynaa dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina dhegeystayaal madaxa isbaysiga mucaaradka raila odinga waxa uu markaasi shaaciyey in maalinta isniinta ee toddobaadka soo socoto ay markaasi qaban doonaan dibadbixii ugu weynaa ee ka dhaca gudaha dalka arrintan waxay markaasi ku soo aadaysaa xilli shalay ciidamada boolisku ay ka hor istaageen in uu tago fagaaraha jakaranda ee deegaanka embakasi raila odinga ayaa carabka ku adkeeyey in waddada keliya ee haddii ay yihiin mucaarad u furan ay tahay inay abaabulaan mudaaharaadyo dheeraada haddii maamulka talada haya uunan wax ka qabanin tabashooyinkooda waxyaabaha ay dalbanayaan madaxda mucaaradka waxaa ka mid ah kow in qiimaha sareeya maciishada hoos loo dhigo sidoo kale in keydka aan idhaahda in keydka i b c markaasi la furo iyo in sidoo kale la joojiyo shaqaalaysiinta saraakiisha guddiga doorashooyinka ee cusub raila ayaa xusay inay aaminsan yihiin inay jiraan sababo wax ku ool ah oo ay mucaaradka d n u cuskan karaan baahida loo qabo in wadahadal lala yeesho dowladda dhexe balse inta ay tani ka suuragelaysana ay sii soconayaan dibadbaxyada lagu cadaadinayo maamulka talada haaye in isbedeladaasi wax lagaga qabto ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa warbaahinta waxa uu kula hadlay xaafaddiisa karen ee uu ka degan yahay magaalada nairobi waxa uuna sheegay in tallaabo weliba ay qaadaan saraakiisha ammaanku aynan marnaba haddii mucaarad ay yihiin ay markaasi ay ku dhalin doonin inay ka tanaasulaan mowqifkooda siyaasadeed haddaba sidee u aragtaa dhegeysta ayaan isweydiinaynaa hadalkii ka soo yeray helostar f m dhegeystaha qadka ku jira ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka ramadaan mubaarak jimco wanaagsan dhegeysta soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacday star f m helo helo star f m dhegeysta soo dhowow hagaag dhegeystahaasi ma haayo qadka ayuu ka baxay xigaa helo star f m wacalaykum salaam walaal
mukhtaar adana jooga gaarisa mukhtaar soo dhowow
warniga arrintaa horta waxay noqotay miidi miidi ku taag dawladdana ma talansiinaysa ilana ma talansiinayo waddankina waa ujeeda dhaqaalihi dhulkuu kusii dhacaya waxaa weye ganacsiga uu sii hallaabaya ma garatay waan gartay
wallahi waxaa ficlaan lahayd dawladdina waa haalaya dawladdana hadee hadee waa haal yeelan laheydna ninka madaxna ku-xigeenka waa soo taagan wuxuu leeyahay wax wax ka soconaya ma lahan saylana ma soconayso marka wallahi xaaladda waa cakirantahay nin muuraha laasqir wax soona ma naqaane aad baa u mahadsan yahay dhegeystahaasi sida wanaagsan oo uga qayb qaatay dhegeystaha kale ee qadka ku jira haddii aan siiyo hallow star f m dhegeyste soo dhowow magacaaga walaal
salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
gaarisa haye
arrimahan horta dhibaato badan baa ka socotaa meesha haye
raila wuxuu noqday mas qulac gale mhm
nairobi nairobi mudabada gashaday hal mar hadduu qayle ka rido maal kasta way cakirmi haye
mar mar had- mas haddii intuu qulac gala aad tirahda waan waan waan ka bixin inaad jiriso bay noqoni mhm
mar in heshiis lala gaariba maogi jiriskiisa waxay noqoni waddanka in la burburiyo mhm
waddankan waxaa waaye qowmiyada badan baa isku leh mhm raila iyo ruto iyo iyo gashagwa ma laha mhm
mar waxaa la rabaa waddankan inay maaragtay maslaxadiisa la fiiriyo dadweyne maslaxadooda la fiiriyo adduunyada taajirnimadeeda horta waa waa nabadgelya mhm
nabadgelya markii la waayo meesha ma- ma ma taalo nolol iyo taajirnimo midna ma taalo waan gartay wadamadii dariskooda meel kasta dhibaato ka socota nin walba wuu arkaya haye waxa bilaabana macaarid waay oo dantiisa wato mhm
mar hadan macaarid uu leeyahay in waddanka lagu burburiyo oo maaragtay kenya maanta aad bay u wanaagsan tahay laga dhigo waxaan waxba ahayn mhm
arrintaas ma wanaagsano waan gartay marka waxay ila tahay raila waa halala fariisto eegeysi kaloo la yeeli malaha maxaa yeele wuxuu wuxuu bartay qayb qaadashada qayb una la siiyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale iyo fikirkiisa haddii aan siiyo hallow star f m adeegyada barnaamijka ee ay weli noo soo socdaan dhegeysta soo dhowow star f m hellow dhegeyste hellow star f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam walaal
waa xuseen cabdiro jooga gaarisa haye xuseen soo dhowow haddii barnaamijka aad la socotay si fiican baan ula socdaa ilaa markaad bilowdeen iyo hadda inta udhexaysa haye dadka horta dan shacab uma danaynhaya haye isagaa danaysanhaya sababtoo ah mismakaatibuu rabaa waan gartay weligiina sidaasuu ahaa haye
haddii lala hadlana sidii tii hore unbay noqon markii tii hore lala hadlo isagii uhuru ay shaqeeyeen waa kii wadankii oo dhan shilinka yaala la waay haye oo ten trillion deen lagu yeeshay wadanka haye ani waxay ila tahay joog iyo jaaq inaan loo dhihin oo afka birta laga gelin aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale oo aan siin doonaa dadka khiyaameeya shacabka ayaa la yimaada habab cusub oo ay dadka kenyaanka ah maalin walba ku dhibaateeyaan mobaylada kenya waxay la mid yihiin akoonnada bangiga dadka qaar baa kaydkooda ku wata telefoonada qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeenta mobilka halka tuugadu ay doonaan inay lacagtan xadaan dadkan waxay ku takhasusay inay iska dhigaan bangi ama safaricom ama dadka shaqadaad ka dalbatay ama saraakiisha dowladda ama macaamiish ama macallimiinta am- ama maamulayaashii wixii la mid a safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab buuxa siisaa oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyinkan la xiriira dadka shacabka khiyaameeya haddaba dhegeyste nambarka saddex saddex saddex ama tri tri tri ee lagu gudbiyo warbixinada dadkaasi dadka khiyaameeya waa la habeeyey waa lagu cusboonaysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar walba dhegeyste cidda kula hadlaysa hubso wax walba aad samaynayso lana xiriira lacag iyo wixii la mid ah beddelkii lacag aad iska diri lahayd dhegeyste ileen hubsiina hal baa la siistaa haddaadan aqoon u lahaynna weydii dadka ka aqoonroon haddaba waa kan waxyaabaha khaldami kara dhegeysta haddii khad si been abuur ah loogu diiwaangeliyey macluumaadkaaga waxaa lagu qaadan karaa adeegyada safaricom ay bixisa sida fuliza m shuwaari iyo wixii la mid a haddaba dhagaha fur dhegeyste ma rabtaa in dadkan aad ka horrayso ogow dhegeyste macluumaadkana ee, oo dhan aad gacanta ku haysato safaricom marka hore kuma weydiinayso macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed haddii ay safaricom ku soo wacaysana safaricom waxay kaa soo wacaysaa nambarkeeda rasmiga eber toddoba labo labo eber eber eber eber eber eber nambarkaasi oo keliya ay safaricom dadka ka soo wacda nambar kasta oo kale oo sheegaya in loo sheegay inay kaa soo waceen safaricom waa been abuur sidoo kale in aad ka warbixiso wixii faragelin ee khadka siimkaaga ama xatooyada macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed wac one hundred ama two hundred ayaad wici kartaa ama fariin qoraal ah ku dir ereyga s- ee, nambarka saddex saddex saddex si aad gargaar u hesho safaaricom waxay ku leedahay dhegeyste ha noqonin qof la khiyaameeyey oo taxadar lahaaw ayay ku leedahay dhegeyste iskana ilaali dadkan shirkadda safaricom ee had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ay ka haqabtirto adeegyaday u baahan yihiin dhegeysta ma la socota adeega gomatli in macaamiisha ay u ogolaanayso adeegan inay helaan qiimaha lacagtooda ama ay xakameeyaan kharashaadkooda iyagoo weli haysta haddana xorriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka farinta gaaban ama dhata bandol amaba adeega internetka maxaa ku geliyey dhegeysta adiga mashquulka kaarkii baa iga dhammaaday internet ma haysto fariin ma diri kara calaacal maxaa ku geliy safaricom waxay ku leedahay waxaasoo dhan ka soo gudub walaale oo dhabdhe adeega go montly oo dhammaan waxyaabahaasi aad ku helayso bal ka waran dhegeyste adeegan adiga oo markaasi caanaha geela intaad soo iibsato waari kow aad ku darsato qac aad ka siiso qayb ka mid ah caanihii aad danto ama cabto kistii kuu soo hortayna aad mishaarada ku darsato oo xilliga afurka ama suxuurta aad dhac ka siiso waxaad garaacaysaa star one hundred hash star two hundred hash star four five six hash iyo star five four four hash dhegeysta intaad jimicsata ayaad leedahay war iigu dhufo ninkii geela la jiray aan kaar u dire adigoo faraxsan marka dhegeyste adeega go montly ee shirkadda safaricom waa sidaa camal ee maantaba ku biir oo ka raysa kaar baa iga dhammaaday iyo wixii la mid ah star one hundred hash star two hundred hash star four five six hash iyo star five four four hash eed dhegeyste aad kaga faa'iidaysan karta waxaaba intaa kuu dheer dhegeysta in adeega go montly aad ku heli karto telefoon casri ka faa'iidayso adeega go montly ee shirkadda isgaarsiinta safaricom waa adeeg aad ku helayso wacitaan adeega internetka iyo farin gaaban dhegeyste star one hundred hash eed garaaci star two hundred hash eed garaaci kartaa star four five six hash eed garaaci kartaa iyo sidoo kale star five four four ayaad dhegeysta garaaci kartaa iyo star four five six hash nambaradaas ayaad dhegeysta garaaci kartaa ka faa'iidayso geeska africa dhegeysta waxa ay la daala dhacayaan abaartii ugu darneyd oo ugu xumeyd afartan sano ku dhowaad muddo afartan sano abaaraan la aragay geeska afrika la daala dhacan abaartan waxa ay saamaysay malaayiin shacab oo ku nool wadamada kenya etoobiya iyo soomaaliya haba la kala darnaade dad badan ayaa markaasi waxa ay dhumiyeen noloshoodii qaar baa markaasi xoolihii yaraa iyo waxyaabihii ay haysteen ay ka barakicisay abaartu ay ka laysay abaartan waxa ay saamaysay qoysaska waxayna ka saamaysay waxyaabaha lagu badbaadi lahaa ama baahida ugu badan loo qaba kuwaasi oo ah biyaha cuntada iyo sidoo kale inay helaan caafimaad wanaagsan si ay u gaaraan un htr hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa ku sugan goobahaasi waxa ee geeska afrika oo dhan iyadoo markaasi siinaysa dadka waxyaabahay u baahan yihiin iyo caawimaadda balse un h r waxaa haysata culaysyo badan waxayna rabtaa musaacadadaada iyo garab inaad u noqoto si dadkan abaartu ay saamaysay loo caabiyo waxay markaasi ku leedahay waad ka qayb qaadan kartaa gaar ahaan xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxay un h r kaa codsanaysaa inaad dadkan danta yar ugu deeqdo wixii aad awoodo waxaad ugu deeqi kartaa bonga pointkaada amaba dhegeysta waxaad ugu deeqi kartaa embesa ayaad iyadana ugu deeqi kartaa ama lacagaad u diri kartaa dadkan ama haddii kale bonga point ayaad ugu deeqi kartaa si dadkan wax loogu qabto oo anaga naga mid ah qoysaskan qoysaskan waxaa markaasi lagu qasbay inay ka soo barakacaan guryahooda sababo la xiriira biyo la-aan cunto la-aan iyo sidoo kale hoy la-aan dadkan waan caawin karnaa waa gabdhaheenni nala dhashay waa walaalaheen waa wiilasheenna waa aabbayaasheen waa hooyooyinkeen waan caawin karnaa dadkan saamaynta soo gaartay ee markaasi ku sugan waddanka iyo sidoo kale gobolka waxaad kaga qayb qaadani kartaa dhegeyste oo aad garaaci kartaa star one two six hash kadibna lipana bonga point kadib paybill kadibna business number kadib waxaad gelinaysaa thirty two ninety three seventy eight account number star f m kadib waxaad qoraysaa cadadka lacagta ama bonga pointka kadibna piinkaada gelin ama haddii kale paybillkaad tegaysaa waad gelin account star f m kadibna lacag kaash haddii aad u dirayso halkaasi aad ugu diri kartaa dhegeyste kaga qayb qaado ayaan ku leenahay dadkan ee abaaruhu ay markaasi saameeyeen dhegeysta mala socotaa shirkadda safaricom in xilli walba ay garab taagan tahay macaamiisheeda maalinba maalinta ka dambaysa ay u keento waxyaaba aad u wanaagsan safaricom xitaa ugo waxay garab istaagtaa macaamiisha xilliyada adag dhegaystow shirkaddu waxay ku leedahay adeega tunukiba ka faa'iidayso oo dhaqan ha kuu noqoto inaad mar walba markaasi aad isticmaasho adeegaasi waxaad garaacaysaa star for for for hash ayaad dhegeysta adigaaba u riyaaqi doonee maxaad sugaysaa dhegeysta dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma leh maanta oo booqo applicationka my safaricom app amaba star for for for hash ayaad dhegeysta garaacaysa markaad halkaasi tagto waxaa ku dhufanaysaa minute deals waxaana helaysaa labaatan shilin aad ku helaysa labaatan daqiiqa konton shilin aad ku helaysa dhegeysta konton daqiiqa waxaaba intaa kuusii dheer dhegeysta in hal g b aad helayso oo aad ku helaysa hal sac daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee dalka daqiiqadahan waa la xisaabiyaa islamarka aad iibsato ha hilmaamin dhegeyste oo la jaanqaad soomaalidu waa bulsho markaasi hadasha marka loo barbardhigo wax qoridda maantaba ka faa'iidaysa dhegeysta oo garaac star for for for hash adigaaba u riyaaqi doonee dhegeystow adeegaasi xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhegeyste ku afur k f c jumuuyka waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobta aad joogta ay k f c kugu keenaan k f c mar haddaad digaagteeda goosato farta ayaad leefleefi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afurka uu kugu qabto waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyska doonaysa inaad ka farxiso dalbo k f c jimooyinka si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa kiribsi aad u macaan aan marnaba laga fuqi karin k f c jimooyinka markaad dalbato waxaad helaysaa dhegeysta toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga iyo jibsiga qoyska oo aad ku helaysa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaaga oo aad ku helayso sagaal garab oo digaaga iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton oo keliya ku raaxaysa k f c jimooyinka adigaaba adiga iyo qoyskaaga asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c slii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road k f c harlingam iyo sidoo kale k f c ayaad ka helaysaa dhegeyste digaagteeda aadka u macaan waxaana lagugu keenay albaabka gurigaaga iyo goobtaada shaqo ka dalbo dhegeysta oo dalabkaaga dhiibo wac nambarka ibar toddobo laba labo shan saddex labo shan saddex laba ama tag meesha kugu dhow ama laanta kugu dhow ee k f c adigaaba u riyaaqi doone guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeri barnaamijka ogaan kasta anigoo anwar maxamed eeda la socodsiinaya waad ku mahadsantiin dhegeysigiina jimco wanaagsan ramadaan mubaarak